bsm اllh الرحmn الرaحيm alxamdu لlh rb العaalمين والصlaaة والسlاam عlى rasuuli الlah slى اllه عlyh وعlى آlih وصaxbih وsلم اllahma wfiqna min اlأqwاl والأعmaal lma تxibه وترضى waxaa darsigeena caaw uu ka bilaabmayaa aayadda shan iyo lixdanaad waxaanu ku joogaa aayadda saddex iyo sagaashanaad ee suuratu nnaxli ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku tilmaamay aayaadkan ugu horeeya casharkeenna nicamullaahi alkathiira addaalati calaa qudrati illaahi calaa kulli shay nicmooyinka alle ee faraha badan ee daliilka iyo astaanta muujinasa u ah ilaahay awooddiisa weyn ee dhammayska tiran wallaahu anzala min alsamaa'i maa'an faaxyaa bihi alarda bacda mowtiha ina fii dalika laaayatan liqowmin yasmacuun waina lakum fi lancaami lacibratan nusqiikum mima fii butuunihi min bayni farsin wadamin labanan khaalisan saaiqa saa'iqan lishaaribiin waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku tilmaamay aayaadka darbu alamhaali liltowxiidi waashirk tusaalayaal ilaahay tabaaraka wa tacaala uu usoo qaatay oo uu ku tilmaamay wanaagga towxiidka iyo foolxumada shirkiga iyo gaalnimada daraba allahu mathala cabda mamluuka laa yaqdiru calaa shayin waman rasaqnaahu mina risqa xasana fahuwa yunfiqu minhu sira wajahraa hal yastawuuna alxamdu lilahi bal akharuhum laa yaclamuun waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay aayaadkan bacdu mashaahidi yowmi alqiyaamah mashaahidda iyo muuqaalada maalinta qiyaame wax ka mid ah si laynoo xasuusiyo oo maalintaa culayskiiyo dhibka badan aynu ugu diyaargarowno oo aynaanu ilaabin وyوma nbcث min kuli أmaة شhahيidا ثuma laa يؤdn للadiina kafaruu wla hm يstactabuun وإida rأى الadiina ظlmوا العadاaba وإida rأى الadiina ظlmوا العadاaba falaa يخfف عnهm wla hm يnظruun وإida rأى الadiina أشhrakuu شhuركاءهم qaluu رbna hؤuلاءi شhuركاؤna الadiina kuna ndcوu haؤulaaءi شhuركاؤna الadiina kuna nadcوu min dunik faalqw ilayhm اlqwla inakm lakaadibuun waxaa kaloo aayaadka alla uu ku tilmaamay twjiihaat lcibaadihi اlmuؤminiin talooyin iyo dardaaranno dhaxalgal ah oo ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommadiisa uu amrayo iyo waxyaabo waaweyn oo addoommadiisa uu diidayo oo uu ka reebayo ina allaha yaamuru bilcadli walixsaani wa iitaa'i di lqurbaa wayanhaa can alfaxshaa'i walmunkari walbagyi yacidukum lacallakum tadakkaruun ilaa aakhiri alaayaat allah waxa u ihi subxaanah wallaahu ilaahay anzala waxa uu ka soo dejiyey huwa rabbi min asamaa xagga sare ee daruuraha rabbi waxa uu ka soo dejiyey maaan biyo fa axyaa dabeed alla waxa uu ku nooleeyey bihi biyahaasi al arda dhulka bacda mowtihaa dhimashadeeda dabadeed arladu intay abaarowday kadib ayaa rabbi biyaha uu ku nooleeyey inna fii daalik arrinkaa la soo sheegay dhexdiisa waxa ku sugan oo arladaa dhimashadeeda dabadeed alla u nooleeyey ah la-aayatan calaamad baa ku sugan ay cala albacthi wannushuur waxay astaan iyo calaamadi ugu sugan tahay soo bixinta iyo nolosha dambe oo ilaaha arlada dhimatay kadib ku nooleeyey roobka waa awoodaa idinkana inuu dib idiin soo nooleeyo ina aladii axyaaha la muxyi lmowta waxaa calaamadaasi ugu sugan tahay liqowmin qolo kuwaasoo yasmacuuna maqlaya maqal ay ku waantoobayaan oo wax ku qaadanayaan ay samaaca tadabburin waaticaad waa maqal ay u fiirsanayaan oo ay ku waantoobayaan waxna ku qaadanayaan alla waxau idhi wa ina lakum waxaa idinku sugnaaday fil ancaami nicmoolayda waxaa idinku sugnaaday xoolahaad dhaqanaysaan geel iyo lo iyo adhiba la cibratan cibro qaadasho iyo wax lagu waantoobo ayaa xoolaha idinku sugan nusqiikum waa bayaanun lilcibra halka cibro qaadashada iyo waantowgu ku jiraa waa halka nusqiikum oo alla waxau idhi nusqiikum waannu idin waraabinaynaa oo mimaa kii baannu xaggiisa idinka waraabinaynaa kaasoo fii butuunihi ay fii butuuni alancaam nimcoolayda caloosheeda waxa ku jira ayaannu wax idinka waraabinaynaa ka beddel mimaadaa hore oo min bayni farsin uus iyo wadamin dhiig dhexdood baannu idinka waraabinaynaa labanan caano ayaannu idin waraabinaynaa caanahaasoo khaalisan saafi ah oo wax ku badhxani aanu jirin caanahaasoo saa'iqan soconaya oo hunguri mar leh lishaaribiina kuwa wax kuwa cabbayana ku soconaya oo aan ku joogsanayn waxa ay tahay cibrada iyo arrinka in lagu waantoobo wax lagu qaato mudani xoolaha nimcoolayda ah calooshooda waxa ku jira waxaa laydinka waraabinayaa caano saafi ah oo haddana ka soo dhex baxaya markay candhada ku soo dhacayaan uus iyo dhiig dhexdood bay ka soo dhex baxayaan haddana waxay soo baxayaan iyagoo saafi ah oo dhadhankoodu aanu beddelnayn oo macaan ah oo urtoodu aanay doorsoomin oo udgoon iyo wanaag uun leh oo midabkoodu aan u doorsoominoo dhiig iyo uus midna aanay waxba ka soo raacin marka ilaaha halkaa caanaha uu ka soo dhex saaray idin waraabiye iyagoo saafi ah alla ilaaha allaha sidaa sameeyey waa mid mudan in la ogaado awoodda iyo qudradiisa kaamilka ah arrintaasina waa arrin cibro qaadasho iyo caqli celin idinku filan haddaa waantoobaysaanoo wax garanaysaan wa inna lakum waxaa idinku sugan fil ancaami nicmoolayda dhexdeeda waxaa idinku sugan lacibratan cibro qaadasho oo talow eyna maxallulcibra waa nusqiikum waxaa lagu caddaynayaa halka cibro qaadashadu ay ku sugan tahay oo alla waxau idhi nusqiikum waannu idin waraabinaynaa oo mimaa kii xaggiisaannu idinka waraabinaynaa fii butuunihi fii butuuni alancaam nimcoolayda caloolahooda waxa ku jira ayaannu wax idinka waraabinaynaa ka bedel mimaadaasoo min bayni farsin wa damin ay nusqiikum min bayni farsin wa damin uus iyo dhiig dhexdood waxaannu idinka waraabinaynaa labanan caano caanahaasoo khaalisan saafi ah oo dhadhankoodiiyo midabkoodiiyo urtooda midna aanay waxgaadhin caanahaasoo saa'iqan soconaya oo lishaaribiin kuwa cabbaya ku soconaya oo margasho iyo ku joogsi midna aan lahayn alla waxau idhi wa min hamaraati nakhiili geedaha timirta midhahooda iyo wal acnaabi iyo geedaha cinabka midhahooda wa min hamaraati nakhiili geedaha timirta midhahooda xaggooda iyo wal acnaabi wa min hamaraati alacnaabi iyo geedaha cinabka midhahooda xaggooda tattakhiduuna waxaad ka samaysanaysaan minhu madkuurkaa la soo sheegay oo midhaha timirta iyo cinabka xaggooda waxaad ka samaysanaysaan sakaran wax lagu sikhraamo iyo wa risqan risiq baad ka samaysanaysaan risiq oo xasanan wanaagsan inna fii daalik arrinkaa la soo sheegay dhexdiisa waxa ku sugan la aayatan calaamo astaan iyo calaamadu ah ilaahay awooddiisa iyo weynidiisa liqowmin qolo ayaanay ugu sugan tahay kuwaasoo yacqiluuna wax kala garanaya oo waantoobaya oo wax qaadanaya aayaddan waa aayaddii ugu horreysee lagu ishaaray xurmada ama xaaraannimada ama khamradu wax wanaagsan inaanay ahayn oo maraaxil afaroy khamradu soo martay waxaynu ku soo sharaxnay aayaddii suuratulbaqara wayas'aluunaka cani alkhamri waalmaysir maraaxisha kala dambaysa ee khamrada taxriimkeedu uu soo maray haddaba aayaddan suuratu naxli oo maki ah waa aayaddii ugu horreysee lagu ishaaray waa ishaara iyo tilmaan khamradu wax wanaagsan inaanay ahayn iyo xaaraannimadeeda halka laga qaadanayaana waxa weeye hadda weli lama xarimin oo khamradu marxaladan iyo maraaxishii ku xigtayba si kama dambaysa looma xarimin waxaase la ishaarayaa wax wanaagsan inaanay ahayn baa la tilmaamayaa oo dee qofku halkaasuu kasii fahmayaa waxaan xalaalnimadeeda inay wax ku jiraan marka halka malxadka ama laga milicsanayo laga qaadanayaana waxa weeye allah waxa uu yidhi midhaha timirta iyo cinabka waxaad ka samaysanaysaan sakaran wa risqan xasanan wax lagu sikhraamo iyo risiq wanaagsan risiqa wanaagsani wuxuu muqaabil u yuhuu ka soo horjeedaa sakaran waxa lagu sikhraamayo halkaa waxaa laga fahmayaa dee sakarku annahu laysa birisqin xasan inaanu risiq wanaagsan ahayn marka halkaa qofkii caqli leh wax u fiirsanaya ee wax ka fakeraya wuxuu dareemayaa dee khamradu wax wanaagsan inaanay ahayn waayo midhihii timirta iyo zabiibka waxaa lagu tilmaamay risqan xasanan marka la khamiiriyo ee ay doorsoomaan ee ay maandooriye isu rogaanna waxaa lagu tilmaamay sakaran marka halkaa waa ishaaro la dareensiiyey wax wanaagsan khamradu inaanay ahayn alla waxau idhi wa min hamaraati nakhiili timirta midhaheed iyo wal acnaabi cinabyada midhahooda tatakhiduuna waxaad ka samaysanaysaan minhu midhaha timirta iyo canabkaba waxaad ka samaysanaysaan sakara wax lagu sikhraamo oo dee waxay ka farsamayn jireen cinabka iyo timirtaba dee waxa weeyaan intay huuriyaan oo la khamiiriyo ayaa wax lagu miir doorsoomo ay ka samaysan jireen markaa tatakhiduuna waxaad ka samaysanaysaan minhu midhaha timirta iyo cinabkaba sakara wax lagu sikhraamo iyo warisqa risiq risiqaasoo xasanan wanaagsan oo dee timirtii iyo zabiibkii ah oo iyagu fiican inna fii daalika arrinkaa lasoo sheegay waxaa idinku sugan baa alla u yidhi la'aaya calaamad iyo astaan tusinaysa alle awooddiisiiyo weynidiisaa ku sugan oo liqowmin qolo ayaanay ugu sugan tahay qoladaasoo yacqiluuna wax kala garanaya alla waxau idhi wa awxaa waxa uu waxyooday rabbuka rabbigaa nebi muxamedow ila annaxli shinnidii wuxuu u waxyooday waa waxyu ilhaam waa la waafajiyo waa lagu ilhaamay waa lagu ilhaamiyey oo waa la garansiiyey ee waxyigii dee samaawiga ahaa ee samada kaga soo degaya ma ahae waa lagu tuuro waa la fahamsiiyey waana la waafajiyey ilaahay baa garansiiyey wa awxaa rabbuka rabbigaa wuxuu u waxyooday nebi moxamedow ila naxli shinnidii waxa uu waxyooday macnaha wuxuu ku ilhaamiyuu garansiiyey ama ku yacni qalbigeeda ku riday an ittakhidii ay ittakhidii samayso shinnidiiyey oo min aljibaali buuraha xaggeeda waxaad ka samaysataa shinnidiiyey buyuutan guryo ka samayso buuraha xaggooda wa minwa min ashajari dhirta iyo geedaha xaggoodana waxaad ka samaysataa ay buyuuta guryo wa mimaa kii xaggiisana waxaad ka samaysataa yacrishuuna ay dadku cariishaynayaan ama ay kuu dhisayaanna ay buyuuta guryo ka samayso oo waa gaaguridii iyo waxyaabaha loo dhisee loo sameeyo beeraha iyo basaatiinta dhexdooda marka shinnida la doonaya halkaa in lagu beero oo ay malab ku samayso halkan waxa alla ku tilmaamay in shinnidii lagu ilhaamiyey saddexdaa meeloodba inay guryo ka dhigato waxaa loogu hormariyey buuraha waxaa la yidhi malabka jabaligaa ee buuraha ay ku samaysaa waa ka ugu muhiimsan uguna fiican malabka shinnida waxaana loogu hormariyey wanaaggiisa uu ugu wanaagsan yahay darteed geedahana ka samaysaa la yidhoo geedaha ka ay ku samaysataana waa ka labaad ee ku xiga kaa buuraha ka ugu dambeeyaa waa ka bani aadamku iyagu waxa weeyaan guryaha iyo cariishyad iyo meelahay u dhisaan ay ku samayso kaasaa ugu hooseeya waxaana alla subxaanahu wa tacaala uu ku ilhaamiyey saddexdaa meeloodba inay guryo ka dhigato oo ay u hoyato malabkana ay ku samayso oo jalaaleynku waxau odhanayaa lowlaa haddaanu jiri lahayn ilhaamka iyo waafajintaasi dee meelba may gasheen geed iyo buur iyo waxa weeyaan cariish la sameeye toona laakiin waa lagu ilhaamiyey halkay gelasee ay ku samayn lahayd alla waxau idhi humma kulii dabadeed cun waxa weeyaan shinni yahay min athamaraati midhaha dhammaantood xaggooda ka cun wax ay shay-an min kulli thamaraat shinnidiiyay waxa weeyaan midhaha dhammaantood xaggooda wax ka cun oo faslukii qaad oo mar subula rabbiki rabbigaa waddooyinka uu kuu sahlay qaad oo mar dululan xaal ay yihiin kuwo la layliyey oo laguu sakhiray subusha iyo waddooyinkaasi yakhruju waxaa ka soo baxa min butuunihaa caloolaheeda sharaabun mid la- mid la cabbo wax la cabbo ayaa ka soo baxa oo sharaabka oo mukhtalifun ay kala duwan yihiin alwaanuhu midabadiisu fiihi cabbitaanka ama kaa la cabbayee caloosheeda ka soo baxa dhexdiisa waxaa ku sugan shifaa'un caafimaad baa ugu sugan linnaasi dadka cudurka ay kaga caafimaadayaan inna fii daalika arrinkaa la soo sheegay dhexdiisa waxa ku sugan oo shinnidaa lagu ilhaamiye meelaha ay guryo ka dhiganayso iyo midhaha nooc walba ay ka soo cunayso waddooyinka loo sahlay ee ay soconayso caloosheeda waxaa lagu caafimaadaya ee ka soo baxaya waxaasoo dhan dhexdiisa waxa ku sugan la'aayatan calaamad astaan waa ilaahay awooddiisa iyo weynidiisa liqowmin qole ayaanay ugu sugan tahay calaamadaasi ay ku cibro qaadanayaan ama wax ku qaadanayaan qowmkaasoo yatafakkaruuna wax ka fakeraya oo u fiirsanaya dee ninkaan waxba u fiirsanayn waxba uguma filla halkan ilaahay waxa uu ku tilmaamay malabkuna inuu yahay shifaaun linnaas caafimaad dadka oo dhan caafimaad u ah waxau odhanayaa saaxibu wajhi nahaar tafsiirkaa sheekha lihi lam yaqul illaahu can shayin min almatcuumi huwa shifaaun ila alcasal wa shifaa'uhu caamun likulli lamraad wuxuu yidhi wax waxyaabaha la cuno ama la cabo ka mid ah ilaahay ma odhan shifaaun linnaas malabkaa mooyaane caafimaadkiisuna waa caam cudur oo dhan saxiixaynkana waxaa ku sugan xadiidka abi saciidin alkhudri nin baa nebiga u yimid sala allahu calayhi wasalam markaasuu yidhi akhii istatlaqa batnuh rasuulkii allow walaalkay calooshaa furantay oo shuban baa ku dhacay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam asqihi casalaa rasuulku waxau yidhi malab waraabi suma jaa dabeed ninkii waa ku soo noqday faqaala saqaytuhu falam yazidhu ila istitlaaqan waan waraabiye malabkiioo calooshii inay sii furanto mooye wax kale uma faa'idin yacni wax kale umuu kordhin inay calooshii sii shubantay mooyaane fa qaala lahu halaatha maraad saddex jeer baa nebigu ku yidhi asqihi casalan suma jaa'a araabica markii afraad buu dabeed ninkii nebiga u yimid fa qaala asqihi casalan nebigu markii afraadna wuxuu yidhi war malabka waraabi fa qaala laqad saqaytuhu falam yazidhu ila istitlaaqan waan waraabiyeyo inay sii furanta mooye wax kale uma kordhin markaasaa rasuulku ku yidhi sala allahu calayhi wasalam sadaqa allaahu wa kadaba batnu akhiik ilaahay run buu sheegay caloosha walaalkaana been bay sheegtay fa saqaahu fa bara'a wuu waraabiyey haddana mar kale markaasuu ku bogsadoo ku caafimaaday marka wuxuu rasuulku yidhi sadaqa allaah dee ilaahay baa yidhi fiihi shifaaun linnaas adiguna waxba uma tarin baad leedahay marka ilaahay run buu sheegay laakiin caloosha walaalkaa been bay sheegtay culimmadu waxay yidhaahdeen istidlaaqan kolba sii kordhayey ilaan wax walba waxa uu leeyahay qaab iyo kayfiye uu wax ku daweeyo marka waxa suurowda wixii caloosha cudur iyo cillad ku jirtay inuu soo sifaynayo uu ka soo dhammaynayey oo mar walba marka uu waraabiyo shubankaa hor leh ee ku soo kordhaya caloosha sifaynaya maydhidunbay u ahayd wixii cillad ahayd markay ka soo dhammaatayna dee fabara'a wakaa ku bogsaday marka mararka qaarkood ayaa dee dawada ama shaygaad isticmaashay isagoo cilladii caloosha ku jirtay baadhaya ama daweynaya baa laga yaabaa inuu wax badan ay kaa soo baxaan oo waxa weeyaan dee saamayn badan aad dareento marka markaaba dee waa inaad odhan waxba iima tarin waxa suurowda waxaan kaa soo baxaya iyo waxaan kugu kordhayba inay tahay uun cilladii oo uu kaa sifaynayo si ay kaaga wada zuusho marka calaa kullin asqihii casalanna waxaa laga qaadanayaa dee dhandhamo ma aha haddaad kolba farta gelisood yaro dhandhamiso dee maaha waraabintaas waad dhandhamisay marka waxaa la dareem waxaad ka fahmaysaa asqihii casalan dee in kamiyo fiican iyo qadar kugu filan laga cabbayo ayaa halkaana laga qaadanayaa mujaahid waxa uu yidhi lam yascub qatu cala annaxli ariiqun lianna allaha dallala laha subul weligeed shinnida dariiq ay martoy socota ama ka soo noqonaysaa kuma cuslaan waayo ilaahay baa u leeliyo uga dhigay waxa weeyaan mid sahlan dee faslukii subula rabbiki dulula ilaah baa waxa weeyaan u leyliyey walidaalika masaafaad aada iyo aada u fog ayaa intay u duusho ay tagto ayaanay haddana ka lumayne halkii gurigay ku samaynaysa malabka ay ku soo noqonaysaa iyadoon ka ambanoon dhinacna uga leexan marka waa sakhiraad rabbi faslukii subula rabbiki dulula wallaahu ilaahay khalaqakum waa idin abuuray uma yatawafaakum dabeed alla waa idin oofsanaya oo waa idin dilayaa wa minkum waxaa idinka mid ah man mid baa idinka mida yuraddu loo celinaya ilaa ardali lcumuri cimriga ka u liita kuwa loo celinayaa idinka mida oo asaasaqaya likay laa yaclama si aan u ogaanin bacda cilmin ogaal dabadii shay a waxba ogaal iyo garasho dabadeed si aanu waxbaba u garan oo caruurnimo iyo sabinimo uu dib ugu noqdo waxaa idinka mida qaar loo celinayo cumriga ka u liito asaasak ah waayo in allaha alle caliimun kii ogaal badan weeyaan qadiirun ee awood badan cikrima waxau ihi man qara'a alqur'aana lam yasir bi hadihi alxaala wa nacuudu billaahi an nuradda ilaa ardali alcumur ilaah baynu ka magan gelaynaa cumriga ka u liitay asaasaqa in laynoo celiyo rabbi baynu ka magan gallaye cikrima waxau ihi dadka qur-aan ruugee ahlu qur-aanku xaaladaa ma noqdaan mana asaasaqaan alla waxau ihi wallaahu alle fadala wuu fadilay bacdakum barhkiin calaa bacdin barhka kale ayuu ka fadilay oo fi risqi xagga arsaaqada iyo hantidiiyo xoolaha ilaahay barhkiin barhka kale waa kaga fadilo waa ka sarraysiiyey fama ladiina kuwii may ahaanin fudiluu lagu sarraysiiyey ama lagu fadilay xagga arsaaqada iyo hantidu kuwa waxa weeyaan lagu dheeraad siiyey xagga hantidu may ahaanin biraadii risqihim risiqoodiiyo xoolahooda kuwa ku celinaya calaa maa wixii malakad ay mulkiday aymaanuhu midigyadoodu oo fa hum iyagu markaa fiihi hantidaa iyo maalkaa sawaa'un kuwa ku siman ay yihiin iyagiyo addoommadoodu afa binicmati illaah ma ilaahay nicmadiisa ayaa yajxaduuna ay dafirayaan guud ahaan ilaahay korkooda wuxuu ku galladaystay miyay ka gaaloobayaan oo dafirayaan ama nicmada towxiidkee alla ugu baaqay miyay ka gaaloobayaan oo gaalnimo iyo shirka ay ku doorsanayaan towxiidka aayaddan waxaa la mid a aayaddii kale ee suuratu ruum oo alla waxau ihi daraba lakum mahala min anfusikum hal lakum mima malakat aymaanukum min shurakaa'a fiima rasaqnaakum fa antum fiihi sawaa takhaafuunahum ka khiifatikum anfusakum alla waxau ihi daraba lakum mahalan ilaahay wuxuu tusaale idinka yeelay min anfusikum nafihiinna ayaa mathal iyo tusaale alla idinka yeeloo idinku soo qaatay oo waa maxay mathalku waa kan hal lakum bani aadamkiiow bal su-aashan ka jawaaba oo hal lakum ma idiin sugnaaday oo mimaa malakat aymaanukum midigyadiinnu waxay mulkiday oo addoommada idinku leedihiin xaggooda ma idinka sugnaadeen min shurakaa'a kuwa kuwa waxa weeyaan idinla wadaaga fii maa rasaqnaakum waxaanu idinku arsaaqnay bal nimankii hantida lahaa ee xorta ahaayow addoommadaa idinku mulkideen ee aada lahaydeen ee ku tasarufayseen addoommadaa miyay ka mid yihiin kuwa shuraaka idinkula ah xoolihiinna iyo hantidiinna oo fa antum idinku fiihi maalkaala aanu idinku arsaaqnay sawaa'un aad tihiin kuwa u siman oo waxa weeyaan aada u siman tihiin xagga lahaanshaha takhaafuunahum idinkoo ka baqanaya markaa kuwa addoommada ah ka khiifatikum anfusakum sidaa nafihiinna uga baqanaysaan nafihiinnana waxaa looga jeedaa amhaalakum min alxaraa'ir kuwa idinla midkee xorta ah macnaha sidaad uga baqan lahaydeen dadka xorta ah ee aada shuraakada tihiin haddaad xoole ku shuraakowdaan sida aanay suurtagal u noqoteen xoolaha ay dadka xortii shuraakada ku yihiin inaa isaga tasaruftaan idan la-aan ilaa ay idiin oggolaadaan ee aada tasarufkooda uga siman tihiin xorta haddaad tihiin sidaasoo kale kuwo ah oo addoommadiinna ihi miyay jiraan jawaabtu waa maya waayo nin xor ah oo addoonkuu isagu lahaa ee hantidiisa siduu ugu tasarufo isagana uu ugu tasarufayey raalli uga ah in isagiyo addoonkiisu hantidiisii ay u sinaadaan oo tallaabo aan u qaadin ilaa uu kala tashado wax suurtagala maaha taas kol haddaanay taasi suuragal ahayn wuxuu tusaaluhu ku socdaa bal idinkoo addoommo ilaahay oo daciif ah ayaa addoommadiinna idinku aamulkidaan qaarkood aydaan raalli uga ahayn xoolihiinna inay idinkula shuraakoobaan ee siday suurtagal u noqotay ilaahay addoommadii uu mulkiyey qaar ka mid a inaad tidhaahdaan ilaahay bay wax la leeyihiin macnaha naftiinnaa u quudhi weydeen addoonkiinnu inuu wax idinla yeesho sidee alla ugu quudheen addoommadiisa qaar ka mid ah shuraaka la'ah sow wax caqliga iyo garaadka ka fog oo caqlila'aan iyo axmaqnimo ah maaha tanna waa sidaasoo fama aladiina fudiluu biraaddi risqihim calaa maa malakat aymaanuhum fahum fiihi sawaa'un kuwa risiqa iyo xoolaha lagu fadilay ee iyagu hantida lihi may ahaanin xoolahoodaa kuwo ku soo celinaya addoommadoodii oo dabeed ay u sinmayaan iyaga iyo addoommadoodii oo ay odhanayaan xoolaha waynu u simannahay jalaaludiin asuyuudi waxau odhanayaa biraaddi risqihim ay bijaacilii maa rasaqnaahum min alamwaali wa gayriha shirkatan baynahum wa bayna mamaaliikihim yacnii may ahaanin kuwo ka yeelaya xoolaha iyo hantidaannu siinay kuwo ay wadaagayaan iyagiyo addoommadoodii sidaa ma samaynayaan marka macnuhu waxa weeye fa kayfa tajcaluuna bacda mamaaliiki illaah shurakaa'a lahu haddaba caqli xumadiinna addoommada ilaahay mulkiyo qaarkood sideed uga dhigteen kuwo ilaahay wax la leh idinkuba ma ogolidin inay cidi wax idinla yeelato eh tacaala allaahu can daalika culuwan kabiira marka cilmi ahaan hadday wax u fahmi waayeen caqli ahaan iyo garaadkii fayoobaa siday wax ku garan lahaayeen baa tusaale loogu tilmaamay alla waxau ihi wallaahu alle fadala waa fadilay bacdakum barhkiin calaa bacdin barhka kale waa ka sarraysiiyey fi risqi xagga arsaaqadda oo xagga xoolaha iyo hantida iyo mulkiga kama sinidina waa kala sarraysaan oo qaarkiin waa hodan qaarkiinna waa caydh qaarkiin waa dad xora oo wax leh qaar waa addoommo iyaga la leeyahay ma sinidin markaa alla waxau idhi fama aladiina haddaba kuwii may ahaanin fudiluu la sarraysiiyey ee waxa weeyaan arsaaqadda iyo xoolaha lagu sarraysiiyey dadka kale lagaga fadilay kuwaasi may ahaanin biraaddi risqihim risiqooda kuwa ku soo celinaya calaa maa malakat aymaanuhum midigyadoodu waxay mulkiday oo addoommadoodii ah xoolahooda kuwa ku soo celinaya may ahaanin oo fa hum iyagu fiihi markaa risiqa iyo xoolahaasi sawaa'un kuwa u siman ay yihiin markaa iyagiyo addoommadoodii yacnii arrintaasi arrin dhacaysa ma aha intay xoolihii addoommada ku soo celiyaan inay yidhaahdaan waynu u simanno uma kala soocnin suurtagal ma aha sidaa aanay addoommadooda wax ugu oggolayn ayaa waajibka saarani uu yahay inaanay oggolaan ilaahay addoommadiisa qaar ka mid a inay shuraako ilaahay kala dhigaan tacaala allahu can dalika culuwan kabiiran alla waxau idhi afa binicmati illaah ma ilaahay nicmadiisa yajxaduuna dafirayaan oo diidan yihiin waxa ilaahay ugu nicmeeyey miyaa ay diidayaan oy dafirayaan caam ahaan yacnii diin iyo duunyaba waxyaabaha nicamkaa ilaahay soo rogay miyay diidan yihiin ama gaar ahaan nicmada towxiidkee loogu yeedhayo miyay ka gaaloobayaan oo gaalnimo ay ku doorsanayaan alla waxau idhi wallaahu alla jacala wuxuu idinka abuuray lakum idinka min anfusikum jacala marna waa bimacnaa khalaqa oo mafcuul keliyay qaadataa marna waa bimacnaa sayara oo labay qaadataa iminkoo kale waa bimacnaa khalaqa alla waxau idhi wallaahu alla jacala ay khalaqa waa abuuray oo lakum idinka wuxuu idiin abuuray min anfusikum nafihiinna xaggooda wuxuu idinka abuuray aswaajan lamaane oo xaasas ah oo dee waxa weeyaan ummukum xawaa hooyadiin xaawa waxaa laga abuuray feedhii aabbihiin aadam calayhi salaam dumarka intooda kalena dee waxaa laga abuuray min nutafi rijaali waannisaa oo waxa weeyaan dee biyaha ragga iyo dumarka kulankooda ka imanaya ayaa inta kale laga khalqay laakiin asalkiinnii horeed ka soo jeedeen dee xaawo feedhii aadan baa laga khalqay wallaahu alla jacala waa abuuray lakum idinka wuu idin abuuro min anfusikum nafihiinna xaggooda wuxuu idinka abuuray aswaajan lamaane oo xaasaskii ah wa jacala wuxuu idin yeelay lakum idinka ama idiin abuuray min aswaajikum haweenkiinna iyo xaasaskiinna xaggooda wuxuu alla idinka abuuray baniina inama idinku aa dhasheen iyo waxafadatan inama ay inamadaasi sii dhaleen oo awow u tihiin oo baniin waxa weeyaan abnaa'u sulbi xafadaduna waa abnaa'u labnaa inamadu inamaday sii dhalaan waa kaad awowga u ahayd xafiidku marka ilaahay haweenkiinii wuxuu idinka abuuray inamo aad dhasheen iyo inamadaasi inamo ay sii dhaleen ood awow u tihiin warasaqakum ilaahay wuxuu idinka arsaaqay min aayibaati waxyaabaha wanaagsan xaggooduu idinka arsaaqay ee afa bilbaaili ma baatilka iyo waxaan jirin ee shirkiga iyo gaalnimada ah ayaa yu'minuuna ay rumaynayaan wa binicmati illaah ilaahay nicmadaa uu soo rogee towxiidka ana hum iyagu yakfuruuna miyay ka gaaloobayaan oo ay dafirayaan wa yacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illaahi alla sokadii maa shay bay caabudayaan laa yamliku aanu hananayn lahum iyaga risqa arsaaqad aan uga hananayn min asamaawaati xagga cirarka iyo walardu xagga dhulalka toona waxaan cirarkiiyo dhulalka toona risiq uga heli karayn oon uga soo dejin karayn oon xagga sarena roob uga soo dejin karayn xagga dhulkana baad aan uga soo bixin karayn ayaa ay caabudayaan oo ilaahay sokadee ay baryayaan shay a waxba aan uga tarayn ama aan uga mulkiyayn cir iyo dhul toona oo shay-an waa badalun min risqan ayaa laga bedelayaa wayacbuduuna waxay caabudayaan min duunillaahi alla sokadee maa laa yamliku waxaan u heli karayn lahum iyaga risqa risqan uga heli karayn min asamaawaati xagga samooyinka iyo walardu xagga dhulalka toona shay-an waxba aan uga helayn cir iyo dhul toona yacni waxaan waxbaba haba yaraatee aan u mulkiyeyn oon xagga sare iyo xagga hoose toona aan waxba uga mulkiyeyn ayaa ay caabudayaan oo walaa yastatiicuuna aan karaynba inay wax u mulkiyaan ama u hantaan awoodba aan u lahayn oo waa makhluuq daciifaho waxba uma mulkiyaan baa la yidhi walaa yastatiicuuna mana karaanba dee inay wax u hantaan oo awood iyo qudraba uma leh alla waxa u ihi falaa tadribuu ha u yeelina lilaahi alle alamhaala ay ilashbaaha wannadaa'ir waxyaabo aad la simaysaan oo ku shabahaysaan ama aad barbar dhigaysaan alle ha u yeelina falaa tadribuu ha u yeelina lilaahi alle alamhaala waxyaabo aad la sintaan oo ku shabahdaan alle ha u yeelina ina allaha alla yaclamu waa og yahay annahu laysa lahu milun wax la midii inaanu jirin iyo wax shabahaatoona wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidinoo garan maysaan daraba allaahu ilaahay waxa uu ka yeelay maalan tusaale cabdan addoon addoonka oo mamluukan la leeyahay mamluukan waa sifatun tumayisuhu cani lxuri mamluukan waa sifo ka soocaysa addoonkii xorta ahaa waayo dee waxaa ka dhaxeeya addoonka la leeyahay iyo ka aan lalahaynba dee cibaadullah cabdullah baa ka dhaxaysa addoonnimadu inay allah addoomo u yihiin waa ka dhaxaysaa laakiin kanna waa cabdun maalik xortii kanna waa cabdun mamluuk addoonka ee la leeyahay marka mamluukan ayaa ka soocaysa kii xorta ahaa oo kan waa la leeyahay addoonnimada alle labadaba ha ka dhaxaysee kani waa mamluuge maalik ma aha daraballaahu alla wuxuu ka yeelay maalan tusaale cabdaa addoon addoon buu tusaale ka yeelay addoonkaasoo mamluukan la mulkiyo oo la leeyahay addoonkaasoo laa yaqdiru aan karayn calaa shayin waxbaba wax tala iyo tasaruf midna aan lahayn isaga loo tashanayo lagu tasarufayo isaguse tala iyo tasaruf aan lahayn iyo waman mid ayaa ilaahay tusaale ka yeelay addoon kaloo xora kani ku laleeyihu aaye kani waa kii xorta ahaaye iyo waman mid baa alla tusaale ku tilmaamoo ka yeelay kaasoo rasaqnaahu aanu arsaaqnay minaa xagga yaga aanu kaga arsaaqnay risqaa risiq risiqa oo xasana wanaagsan risiquna kullu maa yantaficu bihi alcabdu wax alla wuxuu ku intifaacayo hadday caruur tahay hadday cuud tahay hadday uba tahay hadday amwaal tahay hadday madaxtinimo tahay wax alla waxa lagu intifaaco wax lagu idlaaqaa risiq marka alla waxa uu tusaale ka yeelay addoonkaa la leeyaheen tala iyo awood lahayn iyo waman mid ayuu tusaale ka yeelay kaasoo rasaqnaahu aanu arsaaqnay oo minaa xaggayaga aanu kaga arsaaqnay risqaa risiq risiqaasoo xasanaa wanaagsan risiq wanaagsan oo xalaala aanu xaggayaga ka siinay oo fa huwa isagu yunfiqu bixinaya oo minhu risiqaa wanaagsan xaggiisa wax ka bixinaya siran hoos wax uga bixinaya iyo wajahran korba si muuqatiyo si qarsoonba risiqaa wanaagsan wax uga bixinaya labadaasaa ilaahay tusaale ku tilmaamay ee hal yastawuuna ma siman yihiin labadaasi alla ilaaha ma sinna alxamdu mahadi lilaahi allay u sugnaatay allaha xujadii ku oogay ee gaalada ka gar helay alla ilaaha rabbigaasaa mahad iyo ammaan oo dhan mudan bal iskabadaa inay siman yihiin oo ma sinne eh oo labadaasi waa kaafiye kala dheeriye akharuhum badidoodu laa yaclamuuna ma garanayaan tusaalayaasha wax loogu tilmaamayo garan maayaan oo cilmi uma leh wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun kuwa cilmiga iyo aqoonta leh ayuunbaa fahmoo dee wax ku qaata tusaalayaasha waaweyn ee rabbi wax ugu tilmaamayo halkan waa mathalun darabahu allahu caza wajalla lilaah wa lilasnaam tusaalayaashan waxaa lagu tilmaamoo loo soo qaatay allah subxaanahu wa tacaala awooddiisa dhammayska tiran iyo taagdarrada iyo daciifnimada asnaamta oo tusaalaha halka laga soo qaatay waxa weeye bal labadaa addoon ka xorta ah iyo ka la leeyahay bal isbarbar dhig addoon isaga la mulkiyo oo isagu wuxuu ku tasarufo daaye isaga sida xoolaha loogu tasarufayo loogu tashanayo oo markii la doonana la iibinayo markii la doonana la daynayo addoon sidaasa oo isagu wax tasarufa iyo awood haba yaraatee aan lahayn oo sida badeecadda iyo xoolaha ruuxu u dhaqdo iyo nimcoolayda loo dhaqanayo oo loo leeyahay oo xoolaha la mulkiyo la mid ah bal waxaad yacnii tusaale isbarbar dhigtaa kaa iyo qofka xorta ah ee ilaahay hanti iyo arsaaqad intuu ugu nicmeeyey kor iyo hoosba wuxu bixinaya isagu taladiisa leh u tashanaya xoolihiisa iyo ubadkiisa iyo ooridiisaba bal hadda labadaa tusaalahooda isbarbar dhig labadaasi laba siman miyay yihiin jawaabtu waa maya laa yastawiyaani mahala haddaba labadaasi sidaanay u sinnaynay u kala fog yihiin sidaasoo kale walilaahi almathalu alaclaa laysa ka midlihi shay ilaahay baa sifada iyo tilmaanta sare iska lehe waxa iyaguna aad iyo aad u kala fog oo tilmaantaa laynoogu soo qaatay ilaaha awoodda dhammayska tiran leh ee addoommada oo dhan isagu uumay ee abuuristooda iyo amarkoodaba isagu leh ee siduu doono ugu tasarufaya ee ugu tashanaya allaha sidaa awoodda dhammayska tiran u leh iyo sanamka geedkan laga soo gooye ama dhagaxan laga qoray een amarkiiyo abuurista lahayn een talada iyo tasarufka lahayn ee isaga loo talinayeen isagu talo lahayn ee dhib iyo dheeftoona aan lahayn ee wuxuu taradaaye hadal iyo huguntoona aan lahayn haddii la garaacayo la kala jebinayo haddii aan waxba la yeelin ay isugu mid tahay haddaba dee labadaasina waa kala fog yihiin allaha awoodda dhammayska tiran leh iyo sanamkaa ama ilaah sokadii wax alla waxa la caabudayo ee dhib iyo dheeftoona aan lahayn alla ilahe labadaasina waa kala fogyihiin marka waxaa la leeyahay dadow waxaad ku waantowdaanoo wax ku qaadataan labadaa addoon siday u kala fog yihiin aanay isugu dhoweyn waxaad ku cibro qaadataan ood ugu tusaale qaadataan ilaaha awoodda badan ee maaliga ah iyo asnaamtan aad ku daasheenna dee kuwa siman inaanay ahayn oo wax laysku keena aanay ahayn wadaraba allaahu mathala rajulayni wadaraba allaahu waxa alla uu ka yeelay mathalan tusaale rajulayni laba nin waa tusaale kale waa tusaale labaad waxaa tusaale kale alla ka yeelay laba nin axaduhumaa midkood abkamu waa mid afla oo hadal iyo hugun aan lahayn oon hadlayn kaasoo laa yaqdiru aan awoodi karayn calaa shay-in waxbaba wax awood iyo talo aan lahayn kaasoo walxaal baanu waxba awoodayn huwa isagu kallun ay haqiilun uu ku culus yahay calaa mawlaahu ninkii mas-uulka ka ahaa ee gacanta ku hayey mawluhu waa xigtadiisii mas-uulka ka ahaa ee xanaanaynaysa ee gacanta ku haysay marka wuxuu taransada iyo wuxuu taradaaye wahwa kallun calaa mawlaah ninkii mas-uulka ka ahaa ee gacanta ku hayey ayuu culays iyo dhibaato ku yahay oo aynamaa yuwajihhu ninkaa mas-uulka ka ahi meel kastuu u diro laa ya'ti kala iman maayo bikhayrin wanaag iyo nafci meel kastoo loo dirana wax khayra ka keeni maayo hal yastawii ma siman yihiin huwa isaga kaa sayidkiis iyo qofkii mas-uulka ka ahaa culayska ku ah afla een hadal iyo huguntoona lahayn awood iyo tasaruf aan lahayn miyuu siman yahay kaa iyo waman mid kaasoo yaamuru amraya dadka bilcadli cadaalad iyo toosnaan oo wahuwa isagu calaa siraatin jid korkii ku dul sugan jidkaasoo mustaqiimin toosan bal labadaasina dadkiiow caqligiinna iyo garaadkiinna bal ugu fiirsada oo ka fakara oo nin waxa weeyaan horta aflo oo aan hadal iyo hugunba lahayn oo laa yafhamu walaa yufhim waxba fahmi maayo cidna waxba ma dhacsiin karo oo ma fahamsiin karo waa qofkaa waxa weeyaan afla awood iyo talo uu ku tasarufo ma leh wuxuu taruu ku tasarufo da'ye mas-uulkiisiibuu culays iyo hiqal ku yahay wax kastoo loo dirana waxba ka keeni maayo oo dhib mooye dheef ma leh ka sidaasa iyo ninka toosan ee dadka wax taraya ee wanaagga faraya xumahana u diidaya ee naf ahaantiisana u toosan dadkana toosinaya ee tashanaya labadaa nin ma siman yihi jawaabta waa maya laa yastawiyaani maala labadaasi laba laysbarbar dhigo oo la simo alla ilaah may ahaanina waa kaafiyo kala dheeri haakada almuwaxidu waalmushrik sidaasay isku yihiin muuminka muwaxidka ah iyo gaalka mushrigga ah oo mushrigga gaalka ah ee ilaahay towxiidkiisa ku toosnaan waaye dhibaatadiisa iyo dheefla-aanta iyo sida uu yahay waxaan waxtar iyo nafci toona lahayn kaa afla een talada iyo tasarufka lahayn buu la mid yahay mushriku laakiin ruuxa muuminkee rabbi iyo rasuulkiisaba rumeeyey ee towxiidka ku toosnaaday waa ninkaa isagu toosan dadkana toosinaya labadaasina waa kaafiyo kala dheeri marka labada mathal ka hore waxaa loo soo qaatay allah awooddiisa iyo daciifnimada asnaamta iyo ilaahay sokadii waxay caabudayaan mithaalka labaadna waxaa loo soo qaatay muwaxidka towxiidka ku toosnaaday iyo mushriga gaalnimada iyo waxa weeyaan dee shirkiga mooye loogu taag waayay inuu toosnaado labadaa tusaale ayaa labadaa mathal ilaahay u soo qaatay si ay dadku ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan allah waxau ihi walilaahi alla waxaa u sugnaaday qaybu samaawaati samooyinka waxa ku maqan cirarka iyo walardi dhulalka waxa ku maqanba allaa og wamaa amru saacati saacadda qiyaame amarkeedi iyo arrinkeeduna ma ahaanin ilaa ka lamxi lbasari isha biligteeda oo kale mooye wax kalaba ma ahaanin aw huwa amase amru saacaha arrinkaa saacaddu aqrabu waaba ka dhow yahay isha biligteeda oo macnaha ilbidhiqsigaas isha oo meel intaad ku milicsatay aad ka soo jeedsatay ama isha oo intaad isku qabatay aad haddana kala qaaday yacni qadarka intaa leeg isha biligteeda inaad intaad isku qabato kala qaado ama meel milicsatood ka soo jeedsato daymadii qadarka intaa leeg ayaa waxa weeyaan amarkii saacadda dhiciddeedu uu la mid yahay ama waaba ka dhowaansho badan yahay oo macnuhu waxa weeyaan amarka alle ee saacaddu inuu dhaco ilaahay markuu amro ee xilligeeda la gaadho wax meel fog ka soo soconaya maahe waa ilbidhiqsiga ama waaba ka dhow yahay waayo dee waa kun oo fa yakuunu amar unbuu bixinaya waa dhacas waayo in allaha ilaahay calaa kulli shayin shay walba qadiirun kii awoodo weeyaan oo wax walba rabbi waa karaa awooddiisaan ay ka mid tahay saacadda qiyaame dhiciddeedu inay ilbidhiqsigaa noqoto ama kaba dhowaato wallaahu alla akhrajakum waxauu idinka soo bixiyey min butuuni ummahaatikum hooyooyinkiin caloolahooda alla idinka soo bixiye laa taclamuuna xaal aydaan garanayn shay a waxba oo aydaan cilmiyo aqoon lahayn wa jacala wuxuu idin yeelay rabbi lakum idinka asamca maqalka iyo wal absaara aragyada iyo wal af'idata quluubta lacallakum tashkuruuna likay tashkuruu si aad ilaahay ugu mahadnaqdaan ilaahay caloosha hooyooyinkiin wuxuu idinka soo saaray idinkoo aan waxba garanayn oo juhaala waxase alla idiin sameeyey oo idinku rakibay xubnihii iyo xawaastii iyo dareemayaashii aad cilmiga ku weelayn lahaydeen ee ku qaadan lahaydeen oo maqalka iyo araggu waa wasaa-ishii cilmiga lagu soo jiidanayay ama lagu soo kasbanayay kuwa ugu muhiimsan qalbiguna marka cilmigu wadooyinka maqalka iyo aragga kugu soo gaadho waxaad aragtay ama aada maqashay qalbiguna waa halkaad ku qaadaysay ee kaydka iyo weelaynta waa halkii aad ku xafidaysay aad ku kaydinaysay alla waxau ihi alam yarow oo miyaanay araga mase aanay ogey ila tayri shimbiraha xaggooda miyaanay arag musakharaatin xaal ay yihiin kuwa la sakhiray shimbiruhu fii jawi samaa'i hawadaas waxa weeyaan samada hawadeeda dhexdeeda lagu sakhiray oo jawiga waxaa la yidhaa yacni bannaanka iyo faraaqaa u dhaxeeya hawada cirka iyo dhulka u dhaxaysa ayaa jawi lagu idlaaqa marka yacni samadaa sare hawadeeda shimbiraha la sakhiray miyaanay arkayn oo aanay ku waantoobay alam yarow miyaanay arag ila tayri shimbiraha xaggooda miyaanay eegin oo aanay arag musakharaatin xaale ay yihiin shimbirahaasi kuwo la leyliye oo la sakhiray oo loo sahlay fii jawi samaa'i samadaa hawadeeda inay aayar iska duulaan loo sahlay oo loo sakhiray shimbiraha maa yumsikuhunna shimbiraha kuma haya halkaa ay duulayaan ila allaahu alla mooye cid kale kuma hayso maa yumsikuhunna ila araxmaan ayay aayaddii kale suuratlmulki ahayd awalam yarow ila ayri fowqahum saafaatin wayaqbidna maa yumsikuhunna ila araxmaan inahu bikulli shayin basiirun yacni miyaanay arag shimbiraha ka sarreeya ee baalashooda marna kala bixinaya marna soo laabaya halkaa kuma haya ilaaha raxmaanka mooyaane cid kale wax walbana ilaahay waa ka ogee arkaaya marka raxmaan waxaa loo adeegsaday dee biraxmatihi yumsikuhaa raxmadiisa raxmaanku uu ku hayaa oo uu halkaa hawada sare ugu sakhiray inay socdaan alla waxau ihi inna fii daalik madkuurkaa la soo sheegay arrinkaa la soo sheegay dhexdiisa waxa ku sugan shimbiraha xagga sare alla u sakhiray inay duulaan waxaa idinku sugan la aayaatin calaamooyin waaweyn oo lagu cibro qaataa ku sugan oo liqowmin qolo ayaanay ugu sugan yihiin qolada oo yu'minuuna rumaynaya wallaahu alle jacala wuxuu idin yeelay lakum idinka min buyuutikum guryihiinna xaggooda wuxuu idinka yeelay sakana ay maskuuna mid lagu xasilo oo lagu dego oo waa facal oo bimacnaa mafcuulah marka ilaahay guryihiinna wuxuu idinka yeelay kuwa aa ku xasishaan oo ku degtaan oo ku nasataan wa jacala wuxuu idin yeelay rabbi lakum idinka min juluudil ancaami nicmoolayda waa xoolahaynu dhaqananee hargahooda alla wuxuu idinka yeelay buyuuta guryo guryo ayaa alla idinka yeelo aad ka samaysanaysaan oo aad ka dhisanaysaan oo taandhooyinka iyo waxyaabaha lamidkee miyada iyo bannaanada lagu dhisto guryahaasoo tastakhifuunahaa aad fudaydsanaysaan qaadidooda oo ay idiin fududahay inaad qaadataan oo la safartaan ama la socotaysaan buyuutan gurye ayaa alla idinka yeelay hargaha xoolaha iyo nicmoolayda guryahaasoo tastakhifuunahaa ay tastakhifuuna xamlahaa lisayri wasafar yacni aada fudaydsanaysaanoo idiin fududahay inaa aayar qaadataan ood xambaarataan yowma dacnikum guuritaankiinna maalinteeda iyo wa yowma iqaamatikum nagaadigiinna maalinteedaba maalintaa nagaanaysaan ee guryaha iska dhisanaysaan iyo maalintaa guuraysaan ee aad safraysaanba ilaahay wuxuu idinka yeelay hargaha nicmoolayda guryo ay fududahay inaad aayar qaadataan oo yacni tastakhifuunahaa waa taxmiluunahaa bisuhuula si sahlana a u qaadataan alla waxau idhi wa min aswaafihaa waxa weeyaan idaha dhogortoodiina wa awbaarihaa iyo geela dhogortoodii ama timahoodii iyo wa ashcaarihaa riyaha dhogortoodiina waxa alla idinka yeelay asaasan alaab aada ku intifaacdaan oo waxa weeyaan aada adeegsataan kalbusuti wal agsiyati baa jalaalaynku odhanayaa oo dee sida gogashii iyo go-yaashii waxaad huwataan iyo waxaad goglataan oo kale ayaa dhogortoodii aad ka samaysanaysaan wa min aswaafihaa idaha waxa weeyaan dhogortoodiiyo wa awbaarihaa geela dhogortoodiiyo wa ashcaarihaa riyaha dhogortoodiina alla wuxuu idinka yeelay wa jacala lakum baad usoo qadaraysaaye dhogortaa nimcoolaydana rabbi wuxuu idinka yeelay asaasan alaab aad ku intifaacaysaan oo wax ku qabsanaysaan oo dee waxa weeyaan sida waxaad goglataan ama se aa huwataan ama aa xidhataan ayaa dhogortoodii aa ka samaysanaysaan iyo wa mataacan waxaa ku raaxaysataan ilaa xiinin ilaa wakhti iyo waxaa ku tamatucdaan oo ku raaxaysataan ilaa wakhti laga gaadhayo macnaha ilaa intay dee ka baaliyoobayaan ee ay ka dhammaanayaan ilin weligood intifaacoodu jiri maayo oo waa baabi'i doonaaye marka asaasan wa mataacan ma isku mid baa mise waa kala duwan yihin labadaba waa la yidhi oo in asaasanna looga jeedo gaar ahaan wixii la xidhanayay ama la huwanayay ama guryaha laga samaysanayey mataacanna guud ahaan waxaa ku tamatucdaan oo ku intifaacdaan oo si alla si aad u baahataanba aada u adeegsataan waxaa kaloo la yidhi maya waa isku mide waxaa la ysugu cadfay uun litakaayuri alalfaad mar haddii ereyadoodu kala duwan yahay macnahoodu isku midba ha noqdee taasaa bannaysa in la ysku cadfo ee waxa uun looga jeedaa ama waxaad goglataan ha noqdo ama waxaad huwataan ama waxaad xidhataan ama guryo waxaa ku dhisataane waxaad uun ku tamatucdaan oo ku intifaacdaan baa ka samaysanaysaan ama laydinka yeelay weeye asaasan baa laydinka yeelay dhogortaa xoolaha alaab aad ku intifaacdaan iyo wa mataacan waxaad ku raaxaysataan ilaa xiinin ilaa waqti inta ay ka baaliyoobayaan ee ka dhammaanayaan wallaahu alle jacala wuxuu idinka yeelay lakum idinka mimaa kii xaggiisa khalaqa uu abuuray dilaalan hadhadh buu idinka yeelay cadeedda waxaa ka adhsataan dee sida dhirtii iyo geedihii iyo buurihii iyo guryihii oo kale wax alla wixii taaganee dee hadh leh alla wuxuu idinka yeelay gabbaad iyo hadh aad ka hadhsataan cadeedda iyo kuleylkeeda wa jacala wuxuu idinka yeelay rabbi lakum idinka min aljibaali buuraha xaggoodana wuxuu idinka yeelay aknaanan gabbaadyo aad gashaan oo dee roobkiiyo dabaylaha aad kaga gabbataan oo buuraha waaweyn godadka ku yaalla iyo dhexdoodaba alla wuxuu idinka yeelay meelo aad kaga gabbataan dabaylaha iyo roobabka iyo dhibaatooyinka dhacaya oo gabbaad idiin ah wa jacala waa yeelay rabbi lakum idinka wuxuu idin yeelay saraabiila dhar taqiikum idinka ilaalinasa alxarra kulaylka waxaa ku qadaran aywalbarda iyo qabowgaba waxaa la yidhaha waa min baabi aliktifaa'i biaxadi diddayn labada shay ee iska soo horjeeda waa in midkood lagu kaaftoomo oo ka la sheegay ka kale u daalli u noqdo uu tusiyo markaa ay walbarda markaa ashyaada didaanka ah ee waxa weeyaan midkood la sheego ka kalena la xadfo qaacidada loo soo daliishanaya marka la tilmaamaya lagu soo halqabsadaa waa min baabi saraabiila taqiikumulxarra ay walbarda waayo labadii mid baa la sheegay midna waa laga tegay oo kan kalaa tusinaya wa jacala waxa uu idin yeelay rabbi lakum idinka saraabiila dhar taqiikum idinka ilaalinaysa alxarra kulaylka ay walbarda iyo qabowgaba iyo wa saraabiila dhar taqiikum idinka ilaalinaysa ba'sakum dagaalkiinna oo dee waxa weeyaan qamiis biraadyadii iyo dharkii waxa weeyaan birta ka samaysnaa ee lagaga gaashaamanayey weeyaan warmaha iyo seefaha iyo wixii la mid ah kadaalika sidaa ilaahay idinku nicmeeyey nicmooyinkaa lasoo sheegay oo kale ayaa yutimu ilaahay u dhammaystirayaa nicmatahu nicmadiisa calaykum korkiinna idinku dhammaystirayaa lacallakum tuslimuuna likay tuslimuu si aad rabbi ugu hoggaansataan oo aydaan uga hor iman halkan ilaahay waxa uu tilmaamay guryihii magaalada ee degaanka rasmiga ahaa ee aan laga guuray iyo guryihii miyiga ee iyaga marna inta la furfuro la raranayey marna inta laga dejiyo awrka la dhisanayey iyo labadaa midnaba kuwii aan ahaynee dadka iska socotada ah ee kii miyiga iyo kii magaalada midna aan wadan buuraha iyo godadka meelaha gabbaadka ay ka gelayaan dabaylaha iyo roobabka saddexdaaba alla wuxuu u tilmaamay dee waa min nicamihi calaa cibaadih oo wallaahu jacalakum min buyuutikum sakanan waa guryihii magaalada oo kale oo gurigaa ama dhagaxa ama la midka ah ee dee rasmiga degaanka asalka ah loogu talagalay guryaha magaalada dee ma aha wax loogu talagalay marna in la furo oo la raro marna in waxa weeyaan la dejiye waa guri rasmiya oo raasamaal oo halkaa degaan ku ah oo dadku inay ka tagaan mooye isagu aan waxa weeyaan dee la raray kaasi waa sakanan waa degaankaa lagu xasilaya ee rasmiga ah kuwii magaaladana waxaa lagu tilmaamay kuwii miyigaan ujeedaa wajacala lakum min juluudi lancaami buyuutan tastakhifuunahaa yowma dacnikum wa yowma iqaamatikum iyaguna waa guryihii miyiga ee waxa weeyaan dee dhogortaa iyo hargaha xoolaha ka samaysnaa ee marna bannaanka lagu dhisayey marka reerku meel dego marka meel kale loo guurayana aayar inta la furfurto oo la laalaabo awrkii lagu raro dee kolba halka kale la degaya haddana lagu dhisayey waa guryihii kuwaasina miyiga iyo reebaadiya waxaa kaloo rabbi tilmaamay labada midnaba kuwii aan wadan ku miyi iyo ku magaalo toona dee in buuraha iyo godadkaa dhulka gabbaad alla uga yeelay iyaduba waa nicmo alleh wa jacala lakum min aljibaali aknaanan kadib rabbi wuxuu tilmaamay dharka iyo nicmooyinka ilaahay dee waxa weeyaan inoogu nicmeeyo ah inuu inoo yeelay dharka aynu kulaylkiina ka xidhanayno qabowgiina aynu waxa weeyaan ka adeegsanayno labadaba inaga ilaalinaya nicmooyinkaa faraha badan markuu rabbi soo sheegay oo waxyaabihii wakhtigii dee qur-aanku uu soo degayey dadku ay adeegsanayeen ah ayaa waxaa lagu gebagabeeyey qaacido guud oo wax alla waxaa iman doonaa ilaa qiyaamaha ay soo gelayaan oo kadaalika yutimu nicmatahu calaykum lacallakum tuslimuuna sida imikaba nicmooyinkaa uu idiin siiyey ayaa rabbi nicmadiisa idinku dhammaystirayaa si aada ugu hoggaansanaataan oo ilaahay tabaaraka wa tacaala dee aada u rumaysaan oo u caabudaan oo aydaan u caasiin marka halkaa waxaa soo gelaya guryaha iyo noocyadaa iminka la sheegay nooc kastoo ka dambeeya oo iman doona ilaa qiyaamaha wuxuu soo gelayaa kadalika yutimu nicmatahu calaykum oo fooqyada dhaadheer ee naatixaatu saxaab daruuraha waxa weeyaan iyo cirka ku shareeran ee maanta la gaadhay waxay soo gelayaan uun kadalika yutimu nicmatahu calaykum waxaanay la mid tahay uun markii gaadiidka fardaha iyo waxa weeyaan dameeraha iyo baqlaha iyo la tilmaamay ee alla uu yidhi wayakhluqu maa laa taclamuuna wax alla waxa gaadiid iman doona ilaa qiyaamuhu waxay soo gelayaan wayakhluqu maa laa taclamuun waxaydaan ogeynna ilaahay waa abuuraya oon maanta jirin alla waxau idhi fain tawallow hadday jeedsadaan fa innamaa calayka waxa uun korkaaga ahaaday nebi allow albalaagu gaadhsiin unbaa korkaaga ahaatay almubiinu oo cad hadday jeedsadaan oo hoggaansami waayaan adiga gaadhsiin cad unbaa ku saaran tiina waad gudato xilkaaga waad ka soo baxday alla waxau idhi yacrifuuna way garanayaan nicmat allah ilaahay nicmadiisa waa garanayaan humma yunkiruunahaa haddana way dafirayaan nicmat allaah in looga jeedo cumuuma nicam oo wax alla waxa ilaahay igu nicmeeyey hadday abuuris tahay hadday arsaaqi tahay hadday caafimaad tahay hadday cuud tahay wixii rabbi u galayba way garanayaanoo way arkayaan haddana waa ka gaaloobayaan waxaa kalooy noqon kartaa yacrifuuna nicmat allaahi uma yunkiruunaha irsaalu rasuulina muxamedin sala allahu calayhi wasalam annicmatu lmuhdaah yacnii in looga jeedo soo diristii nebi moxamed lasoo diray dee way garanayaan yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum haddana way dafirayaan oo waa diidayaan oo iyagaa isdiidsiinaya nebiga marka ay beeninayaan ama guud ahaan nicmada towxiidkee loogu baaqayo way arkayaanoo waa garanayaan haddana ogaan bay uga gaaloobayaan ilaahay waxau idhi subxaanah yacrifuuna way garanayaan nicmat allaah ilaahay nicmadiisa waa garanayaan uma yunkiruunahaa haddana waa diidayaan oo waa dafirayaan wa akharuhum badidooduna alkaafiruuna kuwa gaalada ah weeye ee gaalnimada ku dhammaystirmay waa iyaga maadaama ay nicmadii alle beeniyeen waa wada gaale maxaa loo kala reebay badankooda loo yidhi laba mid weeye in looga jeedo liistikhraaji gayri almukalafiina min asibyaani waalmajaaniina wa gayrihim in laga dhex saarayo kuwa aan laba kalifin ee qalinkaba dee aan kor loogu qaadin ee ama caruurta yaryar ama dadka waalwaalan iyo kuwa la midka ah in kuwaa laga bixinayo waayo dee iyagu gaalo ma aha oo mukalafiinba ma aha sabi yar waan qaan gaadhin iyo nin waalan oon caqliba lahayn in kuwaa laga saarayo marka agarkooda la leeyahay iyo inay tahay min baabi itlaaqi alakthari wa iraadati alkulli waana qur-aanku tacbiiru cabiro oo in akhar la cabiro farabadnaanta iyadoo loo jeedo kulligoodba waayo waayo akharku yaquumu maqaama alkulli inta u badan iyo akharu nnaas haddii la cabiro waxa uu istaagayaa booskii ama maqaamkii kulliga iyo dhammaanta waayo aqaliyaduba siday ugu timaado bimacna alcadam ayaa akariyaduna ugu timaadaa bimacna alkulli oo alla marka uu leeyahay faqaliila maa yu'minuuna iyadoo gaalo laga hadlayo macnuhu waa laa yu'minuuna aslan maba rumaynayaan in yar iyo in badantoona marka qiladiibaa bimacna alcadam ah tanna akarkiibaa bimacna alkulli ah alla waxau ihi wa yowma nabcau wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi yowma maalinta nabcahu aanu ka soo bixinayno min kulli ummatin ummad walba shahiida mid ku markhaati kacoo nebigii loo diray ah uma laa yuudanu dabeed aan loo fasaxayn liladiina wixii kafaruu gaaloobay ayalictidaaru inay cudurdaartaan amamarama ay marmarsiyoodaan aan loo ogolaanay oo walaahum aanay ahaanina yustactabuuna kuwa laga raalligelin dalbayo oon la odhanayn alla ilahe maanta raalligelin bixiya oo ilaahay raalligeliya oo soo toobadkeena aan la odhanayn waayo wakhtigii waa ka dhammaaday haadaa yowmu laa yantiquuna walaa yu'danu lahum fayactadiruuna ayaddaasay la mid tahayo waa maalinta aan loo ogolaanayn oo aan loo idmayn inay cudurdaartaan oo aanay cudurdaaranayn marmarsiiyo macdirana aanay waxba u tarayn alla waxau ihi waidaa ra'aa markay arkaan aladiina kuwii dalamuu dulmiga falay ee shirkiga iyo gaalnimada galay alcadaaba cadaabka marka ay arkaan falaa yukhafafu laga fudaydin maayo canhum iyaga xaggooda cadaabka looga jimcin maayo laga fudaydin maayo walaa hum anay ahaanin yundaruuna kuwa loo kaadinayo mar hadday galaan laga fudaydin maayo loona dibdhigi maayo loo kaadin maayo waidaa ra'aa markay arkaan aladiina kuwii ashrakuu shirkiga falay kuwii ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajiyey markay arkaan shurakaa'ahum shurakadoodii kuwoodii ay ilaahay wax la wadaajinayeen aakhiro markay indhaha saaraan qaaluu waxay odhanayaan rabbanaa rabbigayow haa ulaa'i kuwani shurakaa'unaa waa kuwayagii aanu wax la wadaajinanay rabbi aladiina kuwaasoo kunna aanu ahay nadcuu kuwa caabuda min duunika adiga sokadaa allahayow macnaha way dacweynayaan oo markay leeyihiin rabbigayow adiga sokadaa kuwaanu caabudanay waa kuwan waa dacwo ay u soo jeedinayaan oy leeyihiin iyagaa waxaan noo horseedaye cadaabka u libin laab haaulaa'i adalluuna fa aatihim cadaaban dicfan min annaar waa kuwii nahaleeyey cadaabka u libin laab weeyaan macnuhu waxaana lagu odhan doonaa qaala likullin dicfun walaakin laa taclamuun mid walba libinlaab ku habboon baa ku habsadee weydaan ogey qaaluu waxay odhanayaan rabbanaa rabbigayow haa ulaa'i kuwani shurakaa'una waa shurakadayadii iyo asnaamtii iyo aalihadii aanu adiga wax kula wadaajin jiray weeyi aladiina kuwaasoo kunnaanu ahay nadcuu kuwa caabuda min duunika adiga sokadaa fa alqow waxay ku soo ridayaan shurakadii kuwii ilaah sokadii la caabudi jiray ee kuwan lugooye weeyaan fa alqow waxa ay ku soo ridayaan kuwii shurakada ahaayee ilaahay sokadii ay kuwani caabudi jireen ilayhim iyaga waxay ku soo ridayaan kuwan mushrikiintaee dacweynaya ee ka cabanaya alqowla odhaah ayay ku soo ridayaan ay odhanayaan innakum idinku lakaadibuuna kuwa been sheegayaa tihiin oo odhaahdaad leedihiin waanu caabudi jiray beentiin weeyaane annakana maydaan caabudi jirin marka alqowla in maquulkeeda laga dhiga innakum lakaadibuuna yacnii hadalkay ku soo tuurayaan qowlkaa maquulkiisu waa innakum lakaadibuuna sidaasay ku odhanayaan waa beentiin oo aayadkii kale aayaadkii kale ayaa tilmaamaya ee ay odhanayaan sida ilaahay kaga warramay maa kaanuu iyaana yacbuduun annakabana bay caabudi jireenee wax kale caabudi jireen kallaa sayakfuruuna bicibaadatihim wayakuunuuna calayhim didda cibaadadoodii waa dafirayaan waanay ka gaaloobayaan kuwa ka soo horjeedo oo cadow u ah ayaanay noqonayaan ama fa alqow waxay ku ridayaan ilayhim xaggooda fa alqow shurakadii waxay ku ridayaan ilayhim mushrikiintii alqowla hadal canaan iyo waxa weeyaan ay ku canaananayaan bay ku ridayaan markaasoo qadaro qaayiliina innakum lakaadibuun xaal ay leeyihiin been baa ku sheegteen yacnii sheegashadaad sheeganaysaan inaan inaad annakana caabudi jirteen waxbana maydaan caabudi jirin ta hore kuwad in qowlku yacni maquulkiisu innakum tawiyahuun waxba lasoo qadarin alaslu cadamu taqdiir markaa fa alqow waxay ku rideen shurakadii ilayhi mushrikiinta xaggoodii alqowla hadalka ama odhaah ayay xaggooda kusoo rideen odhaahda ay odhanayaan innakum idinku lakaadibuuna kuwa ka been sheegayaatiin waxaad ku handacoonaysaan wa alqow way rideen kuwii gaalada ahaa ee la lugooye mushrikiinta ahaana ilallaahi ilaahay xaggiisay u rideen yowmaydin maalinta ah assalama hoggaansanka hoggaankay laalaadiyeenoo maanta hoggaansanay bay yidhaahdeen waase xilli hoggaansanku aanu waxba u taray wadalla waxaa ka lumay canhum iyaga maakii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna kuwa been abuurta wax alla waxay alla sokadii isku xidhayeen waa ka lumay oo maanta gacmo kuma hayaan alla waxau idhi aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo wasaduu ka horjoogsaday dadkana can sabiili illaah ilaahay jidkiisa ka horjoogsaday zidnaahum waanu u siyaadinay kuwa cadaaban cadaab baanu u siyaadinay oo fowqa alcadaabi cadaabkii gaalnimada korkiisaanu cadaab kale ugu daray bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaansha ay ahaayeen sababteedaananu cadaabkaa ugu kordhinay yufsiduuna kuwa arladiiyo addoommadaba fasahaadiye ay ahaayeen waxaa halkan lagu tilmaamayaa gaaladii gaalnimada ku darsaday dagaalka diineed iyo dadka inay ka duwaan xaqa cadaabka waa loo libinlaabayaa oo cadaabkay gaalnimada ku mutaysteen waxa u raacaya cadaabka gaalaysiinta ay dadka gaalaysiinayaan ay ku mutaysteen oo liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaamati wa min awsaari aladiina yudiluunahum bikayri cilm waxaa kaloo aayaddan ku sugan qaraa-in tusinaya sadadani inaanay ahayn tii laasimka ahayd ee bimacna suduud ee ay tahay tii mutacadiga ahayd ee bimacna saddi sadda saddan oo waxaa laga qaadanayaa aladiina kafaruu kuwa gaaloobay oo wasaduu can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ka jeedsaday haddii lagu macnayn lahaa waxaa ka dhalan lahaa takraar macnihii oo la soo celceliyo uun faa'iida la'aan waayo inay diinta ka jeedsadeen waxaa laga fahmay aladiina kafaruu markii la yidhi marka jeedsi maahee waa jeedsashada wax ka zaa'idsan oo ka badan oo iyagu waa jeedsadeene dadka inay jeedinayaan weeyaan macnuhu marka aladiina kafaruu iyagaa nafaantooda u gaaloobay wasaduu can sabiilillaah dadkiina waa ka jeediyeen diinta oo waa ka manciyeen marka taasi waa qariino tusinaysa saduu inaanay ahayn way jeedsadeene way jeediyeen oo dadkay diinta u diideen oo ka manciyeen waxaa kaloo laga qaadanayaa zidnaahum cadaaban fowqa alcadaabi oo cadaabulkufrigii ay galeen waxa loogu kordhiyey cadaab kale oo gaalaysiinta ah oo cadaaban alcadaabu almasiid cadaabka lagu dul kordhinayo cadaabulkufrigoodii hore waa cadaabkay ku mutaysteen gaalaysiinta iyo hallaynta waxaa kaloo laga sii qaadanayaa sadadu inay tahay mutacadigii dadka inay ka duween diinta bimaa kaanuu yufsiduuna ifsaadka oo dadka ayay fasahaadinayeen oo diinta ay ka duwayeen weeyaan macnuhu marka saddexdaa qariinaba waxay tilmaamayaan sadadani inay tahay mutacadi oo aanay laazim ahayn alla waxau ihi wa yowma nabcahu wadkur xusnabi allow dadkana u sheeg yowma maalinta nabcahu aanu ka soo bixinana fii kulli ummah ummad kasta dhexdeeda shahiida mid ku markhaati kaca calayhim korkooda kaasoo min anfusihim nafahooda ka ahaaday oo nebigii iyada loo diray yacnii ummad walba rasuulkii loo diray laga soo dhex bixinayo si uu marag iyo markhaatiga ugu furo oo wajihnaa wadkur xusnabi allow yowma maalin nabcahu aanu ka soo bixinayno fii kulli ummah ummad kasta dhexdeeda aanu ka soo saarayno shahiida mid ku markhaati kaca calayhim korkooda oo min anfusihim nafahooda ka mida oo nebigii loo diray ah oo wajihnaa aanu kula imanayna bika adigana nebi maxamedow oo aanu ku keenayno maxsharkii qiyaame shahiidan xaala tahay kii ku markhaati kacaya calaa haa ulaa'i kuwani oo ummadaada nebi muxamed ah wanazalnaa waa ku soo dejinay calayka korkaaga nebi maxamedow alkitaaba kitaabkii qur-aankaa baanu korkaaga ku soo dejinnay tibyaanan ay mubayinan xaal uu yahay kitaabkaasi mid caddaynaya likulli shay wax wal oo loo baahan yahay mid bayaaminaya uu yahay iyo wahudan xaal uu yahay hanuun iyo waraxmatan naxariis iyo wa bushraa bishaaro lilmuslimiina kuwa hoggaansane muslimiintana uu yahay hanuun iyo naxariis iyo bishaaro marka tibyaanan waxaynu ka dhignay masder bimacna smi lfaacil masder lagu awilayo ism faacil oo tibyaan waa bimacna almubayin mid caddaynaya masdernimadiisa haddii loo daayana waa saxoo caddayn la caddaynaya darteed baanu kugu soo dejinay tibyaanan liajli tibyaanin caddayn la caddaynayo darteed likulli shay wax walba la caddaynayo ayaanu kuugu soo dejinay iyo wahudaa waliajli hudan iyo hanuun dartii iyo waraxmatan liajli raxma iyo naxariis darteed iyo wa bushraa bishaaro darteed baanu kuugu soo dejinay lilmuslimiina muslimiinta loogu bishaaraynayo alla waxau ihi in allaha yaamuru bilcadli walixsaani wa iitaa'i dilqurbaa rabbi waxau ihi ina allaha alleh yaamuru waxa uu amrayaa addoommadiisa bilcadli cadaalad buu amrayaa iyo garsoor iyo dulmi in layska dhowro oo aan lagu dhicin dadku maanta waxaa aada loogu celceliyaa sinaanta iyo taswiyada waxa ilaahay dadka amrayna sinaan maahee waa cadaalad waayo sinaantu waa in dadka ka gaalka iyo ka muslimka la simo ka madaxda iyo ka mijaha la simo ragga iyo dumarka la simo cid walba laydhaa way siman yihiin arrintaasina laba dhinacba waa ku qalad diin ahaan waa ku qaladoo ilaahay addoommadiisa abuuray ma simina waa kala soocay waana kala sarraysiiyo ma sinna xaggaa diin ahaan waa u qalad waaqic ahaan iyo nolosha dadkana waa ku qaladoo kuwa gaaladee ku baaqaya laftoodu dee masinne way kala sarreeyaan madaxdooda iyo mijahoodu soo ma kala sarreeyaan oo kala dambayn maaha ma laha marka iyaga laftoodu dadkoo dhammi garba siman ma aha ee waa kala sarreeyaan oo xataa nolosha aadamaha lafteeda aban suurto gelayn dadku hadday garba siman noqdaan oo faraqba aan u dhaxayn yaa loo shaqayn yaa se shaqayn yaa wax amri yaa se la amri ana amiir wa anta amiir faman yasuuqu lxamiir ayaa ka dhacas marka wax la yidhaha musaawaad ma jirto laakiin waxaa jira wax la yidhaha cadli cadliguna waxa weeye shay walba halka ku habboon in la dhigo oo makhluuqaadka alla uume uu abuuray mid walba meel ku munaasabaa rabbi u dhigay dee mid walba halkiisii in loo daaya cadaalada afaman kaana muuminan kaman kaana faasiqan laa yastawuun muuminka qofka ah miyuu la mid yahay faasiqa taacada ka baxay maya lama sinna walaysa dakaru kalunhaa labku dhadiga miyuu la mid yahay maya la mid ma aha alrijaalu qawaamuuna cala annisaa afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun laa yastawii asxaabu nnaari wa asxaabu ljanna ahlu naarka iyo ahlu jannuhu miyay siman yihiin maya marka cadaaladdu waa shay walba halkiisa in la dhigo ee wax walba in garbo siman laga dhigo maaha cadaalad in allaha alla yaamuru waxau amrayaa dadka bilcadli cadaalad ayuu amrayaa iyo garsoor walixsaani iyo samafalid iyo wanaajin baa uu amrayaa dadka alleh in cibaadada alle la wanaajiyo makhluuqaadka dhaqankoodana la wanaajiyo oo af iyo adinba wanaag lagula dhaqmo wa itaayi dilqurbaa dhowaanshaha kii u saaxiibka ah in wax la siiyo ayaa ilaahay u amrayaa oo sadaqaadkiiyo sakadiiba la bixiyo wayanhaa waxa uu reebayaa rabbi oo uu diidayaa oo dadka u diidayaa canilfaxshaa tafoolxumada badan oo liwaadkii iyo zinadii iyo macaasida aadka u foosha xun leh ayaa faxshaa lagu idlaaqaa walmunkari iyo munkarka waxa dembigee shareecadu diiday ayaa ilaahay dadkii u diidayaa oo ka reebayaa iyo walbaqyi xadgudubka iyo dulmiga ayaa ilaahay dadka u diidayaa yacidukum ilaahay waa idin waaninayaa oo uu idin wacdinayaa lacallakum tadakaruuna likay tadakaruu si aad u waantowdaan oo wax u qaadataan haadihi alaaya waxaa lagu tilmaamaa ajmacu aayatin ibnu mascuud oo kale wuxuu yidhi ajmacu aayatin fi lqur'aani lilkhayri waashari aayadda ugu koobi og yacnii aayadda ugu soo ururin iyo koobis og waxyaabaha khayr iyo sharba qur'aanka aayaddanaa ka mid ah oo macnaha usuushii sharka iyo khayrka oo dhan ayaa halkaa lagu koobay alla waxau ihi waawfuu oofiya bicahdi illaah ilaahay ballantiisa oofiya idaa caahadtum marka aad ballantaan ballanta alle oofiya markaad ballan gashaan ee wacad iyo ballan qaadaan walaa tanquduu ha burinina al aymaana ballamada ha burinina dhaaraha waxa ballamaha loogu tilmaamay si horey noo soo martay waa liishtimaalihaa calayh inta badan waxa weeyaan ballanta la cuslaynayo dhaar bay ku adkayn jireen markaa kol haddii ballamuhu ay dhaar koobsanayaan dhaartii baa la idlaaqay iyadoo loo jeedo ballankii dhaarta lagu adkeeyey ilaahay waxau ihi markaa walaa tanquduu ha burinina al aymaana ballamadaa dhaarta lagu adkeeye ha burinin oo ha ka bixina bacda tawkiidihaa adkaynteeda dabadeed inta ballamadaa la adkeeye ee dhaar weliba lagu akiday dabadeed ha burinina walxaalna ha burinina qad jacaltum ullaha ilaahay aad ka yeesheen calaykum korkiinna ka fiilaa mid idin ilaalinaya oo markhaati ka ah wacadka iyo ballanka aa gasheen waayo ina allaha alla yaclamu waa ogyahay maa tafcaluuna waxaad samaynaysaan oo waxba kama qarsoona walaa takuunuu ha ahaanina kallatii sida tii naqadat furfurtay ghaslahaa sooheedii xadhiggeedii ay soohday min bacdi quwa adayg dabadii ankaathan furfurid waa master macnawi ah oo naqadat naqdiga iyo naghigu waa isku macne marka waa mastarun min macnaahu laa min lafdihi oo naqdan halkii lagu odhan lahaa naqadad naqdan baa ankaatan la yidhi waa bimacna naqdi walaa takuunu ha ahaanina kallatii sida tii naqadad furfurtay ghaslahaa xadhiggeedii ay sohday min bacdi quwatin adayg dabadii ankaatan furfurid tatakhiduuna xaala aad ka yeelanaysaan aymaanakum ballamihiinna aad dhaarta ku adkayseen aad ka dhiganaysaan dakhalan khiyaamo beynakum dhexdiinna aada iskhiyaamaysaan oo isku waxa weeyaan aada istagtaan oo islugoysaan oo isfasahaadisaan maxaanaad isku khiyaamaynaysaan oo ballanta isaga baxaysaan an takuuna lian takuuna inay ahaato darteed aada isku khiyaamaysaan ummatun ummadi inay ahaato hiya iyadu arbaa mid ka fara badan min ummatin ummad kale innamaa yabluukum ullah ilaahay wuu idinku imtixaamayaa uun bihi fara badnaantaa walayubayinanna wallee waa idiin caddayn doonaa rabbi lakum idinka yowma alqiyaamati maalinta qiyaame maa wixii kuntum aaydan fiihi maaga takhtalifuuna kuwa isku khilaafa halkan waxaa muuminiinta loo diiday inaanay noqon sida islaantii ama gabadhii maalintii oo dhan xadhiggay soo hasay adkaysay habeenkii oo dhanna dib u furfurtay marka waa tacab khasaar qof maalin oo dhanna xadhiggii soo haya habeen oo dhanna furfuraya wuxuu maanta soo hay taa ha la mid noqonina baa layidhi oo taa waxaa la mid ah xagga nafci daraanta iyo dhibaatada ka dhalanaysa qofka ballantii uu galay buriyey ee ka baxay walaa takuunuu kallati ma mithaal uunbaa tusaale lagu bayaaminayo foolxumada ballanta in la buriyo mise waa dhacdo jirtay labada qowlba culimmadu waa yidhaahdeen oo mufasiriinta qaarkood waxay sheegaan haweenay lo odhan jiray xamqaawu maka maangaabkii maka ama tii caqliga xumayd ee ree maka oo lo odhan jiray riita binti camrin ayaa waxay yidhaahdeen maalin oo dhanna xadhig bay soohi jirtay habeen oo dhanna waxay maanta sooday ayay dib u furfuri jirtay marka waxaa la leeyahay taa tacab khasaartay ha la mid noqonina oo ballantaa gashaan ha burinin oo ha ka bixina culimada qaarna waxay leeyihiin maya cid mucayana lama tilmaamaye eh waa un tusaale iyo mithaal oo arrintaasi siday tacab khasaar u tahay uunbaa lagu shabahayaa ballanta qofka ka baxaana sidaasoo kale inuu noqonayo waxaa la yidhi sidaa ha samaynina tattakhiduuna aymaanakum dakhalan baynakum dakhalan jalaaleynku wuxuu odhanayaa waa maa yadkhulu fi shayi walaysa minhu ay fasaadan wa khadiicatan shayga waxaan ka mid ahaynee soo dhex gala iyadoo lagu khiyaamaynayo oo lagu fasahaadinayo ayaa dakhal la yidhaah waa shay shay kaluunu ka mid ahayn soo dhex galay si uu fasahaadiyo u xumeeyo marka waxaa looga jeedaa yacnii ballamihiinna ha ka dhiganina midaad dhexdiinna isku khiyaamaysaanoo aad waxa weeyaan ballanta ciddaad la gasheen kaga baxdaan waxaa lagu sababeeyey ballanka bixiddaana an takuuna ummatun hiya arbaa min umma waxaad ballan burinta khiyaano aada isku khiyaamaysaan uga dhiganaysaan inay qolo qolo kale ka badan tahay oo tusaale ahaan qolaad ballan la gelaysaan qolo kaleo qoladii kale qoladii horeed ballanta la gasheen ka fara badan oo tiro iyo tayaba ka roon baa aragteen waxaad odhanaysaan tan aynu ka baxnoo tan kale aynu ballan la gallo marka maxaa ballantaa u buriseen ee u khiyaamayseen kuwii hore dee an takuuna ummatun hiya arbaa min umma amaba waxaa ballanta u burinaysaan inaa ka fara badan tihiinoo waxba aydaan isaga tirinay oo maxay naga qaadi karaan ballantii kaga baxa ama kuwan laga badan yahay waxabay u burinayaan waa laydinka badan yahay kaga horeeya intaan idinka laydinkaga bixin marka dhinacii laga eegaba waxaa lagu sababeeyey khiyaanadaa ballanburinta ay burinayaan inay ku sababaynayaan inay qolo qolo ka badan tahay sidaana ay u burinayaan ilaahay waxau yihi taa waa laydinku imtixaamayaa farabadnaanta aada ballanta u burinaysaan darteed waa imtixaan laydinku imtixaamayo oo la eegayo bal inaad ballanta ka soo baxdaan iyo inaad ka baxdaan inaad macnaha ballantii ka soo baxdaan oo aada oofisaan iyo inaad burisaan alla waxau ihi walaa takuunu ha ahaanina kalatii sida tii naqadad furfurtay ghaslahaa xadhiggeedii ay sooday min bacdi quwa adayg dabadii ankaatan furfurid tattakhiduuna xaal aad ka yeelanaysaan aymaanakum ballamihiinna aad dhaarta ku adkayseen dakhalan khiyaamo aa ka dhiganaysaan baynakum dhexdiinna aa isku khiyaamaysaan an takuuna lian takuuna inay ahaato darteedna aada ballanta isugu khiyaamaysaan ummatun ummadi ay ahaato hiya iyadu arbaa mid ka fara badan min ummatin ummad innamaa yabluukum ullah ilaahay waa idinku imtixaamayaa un bihi farabadnaanta ama bihi ay bilwafaa oofinta laydin amray inaad oofisaan waa laydinku imtixaamayaa bal inay oofiyaan iyo inay ka baxaan walayubayinanna walle wuu caddayn doonaa oo waa caddayn doonaa rabbi lakum idinka waa idiin caddayn doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame maa wixii kuntum ahaydeen fiihi dhexdiisa takhtalifuuna kuwa isku khilaafa walow shaa allaahu alla hadduu dooni lahaa ma dooninoo sidaa ma qadarine lajacalakum ay jaclakum ummatan waaxida ayaa laga fahmayaa mutacalaqa mashiicada walow shaa allaahu alla hadduu dooni lahaa ay jaclakum ummatan waaxida inuu idinka yeelo ummad keliya oo towxiidkiiyo diinta ku midaysan sidaa hadduu dooni lahaa oo rabbi qadari lahaa ma qadarine lajacalakum wuxuu idinka yeeli lahaa ummatan ummad ummadaasoo waaxidatan keliya oo diinta iyo towxiidka ku midaysan walaakin ha yeeshee yudilu ilaahay waa hallaynayaa man yashaau cidda uu doono idlaalahu hallayntiisa wayahdii waa hanooninayaa rabbi man yashaau cidda uu doono ay hidaayatahu hanuunkiisa walatus'alunna wallee waa laydin weydiin doonaa oo waa laydin weydiin doonaa camaa wixii kuntum ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya wallahu aclam